haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaya xasan kaafi quuste
manco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno arrimaha doorashooyinka gaar ahaan shirka lagu wado in toddoba-iyo labaatanka bishan ay muqdisho ku yeeshaan golaha wadatashiga qaran iyo waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan shirkaasi waxaannu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonnaa sida lagu xallin karo wixii tabasho ah ee ka jira arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mida madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cabdow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo salaamullah golaha wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyey in toddoba-iyo labaatanka bishan ay shir isugu yimaadaan magaalada muqdisho si looga arrinsado tabashooyinka ka jira hanaanka doorashooyinku u socdaan haddaba shirkan muxuu soo kordhin karaa maxaase la filayaa in looga wada hadlo bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa saaxiibaday doodan igala qaybgelaya marka labaad xasan adin waa ku salaamaya sidoo kale ummadda soomaliyeed waa salaamaya meelay joogtaba walaal runtii waxaan isleeyahay shirkan toddobiyo labaatanka bisha lagu ballameeyey maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan ama maxaan lahdaa stakeholderska doorashooyinka awal waxay ahayd laba soo tur saddex soo tur afar soo tur waa inay ka baxdaa oo maamul goboleedyada hadda aan doorashada bilaabinna ay bilaabaan oy magaranaysaa hore ka dhaqaajiyaan waa inay isbarbar socoto oo mataqaana qoloba mar aan la sugin waa in si siman doorashada ay meel walba uga dhacdo dadejintanu taasay imaan kartaa marka waxaan isleeyahay haddii ay noqoto qolo laba soo tur saddex soo tur ay noqoto jiitankaa sii dheeraanay marka waxaan qabaa in doorashada dadejinteeda ay noqoto mid maalin wada dhacdo haddii koonfur galbeed ka dhacayso waa inay ka dhacdaa mataqaanaa puntland isla markaa same day waa in maalmo la qorsheeyo oo ku aadan waa inay dhacaan waa inay jiita dambe uusan dhicin waxaan isleeyahay deegaan doorashada haddii ay noqoto u malayn maayo in wax laga bedeli karo waa in sideeda loo daayo haddii lagu noqo haddii la damco in lagu noqdo waxay noqonaysaa waxoo dhan in dib loogu wada noqdo taana dibidhac kala imaanaya marka waxaan qabaa deegaan doorashadu ma laha maaragtay gorgortan ma laha waa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk waa ku heshiiyeen waxbaa la isla meel dhigay nidaamkaas lagu socday nidaamka isaga ah in la hirgeliyo ayay ku habboon tahay si doorashadana aynu u noqoto jiitankeeda waa soo jiitamay waa soo jiitantay doorashada si aynan jiitan dambe u dhicin waa in nidaamkii deegaan doorashada oo labada meelood ahaa dowlad goboleed kasta in mataqaanaa sideeda loogu socdo sidaas in looga hadlaan filaya insha allah cadow shirkan muqdisho ka dhici doona madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu imaanayaan ee lagu falanqaynayo arrimaha doorashada maxaa is leedahay aragtidaada labada dhinac way uga wada hadli doonaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabb alcaalamiin wasalatu salam ala rasuulilah asxaabta dooda igala qaybgalaysa adaan salaamaya v o a iyo xasan waa salaamaya ummad soomaaliyed dhegeysanaysana waa salaamaya intaas kadib shirka labaatan toddobaad horta oo ra-isul wasaaruhu iclaamiyey waxbaa looga hadli doonaa way cadda waayo wixii lagu heshiyo dhan waxba kama soconin waxaad og tahay juulaay ay doorashada soo bilaabatay ilaa haddoo la joogana sanatarada iyo xildhibaanada laysku daray oo la doorto laysku daray ama la salagta gareeyey sideetan ma dhama marka dabcan waxaa looga hadlaya waa caddahay dardalgelinta wixii qaldama in la soxo iyo doorashadan sidii ay dalka uga dhicin lahayd waxyaabaa looga hadlaya taas weeye sidoo kaleeto su-aasha kaleeto taagana waxay taani haddii muuqata in aysan madaxdu xataa aysan kasoo wada qayb geli doonin duruufo jira awgoodna hadda meesha waa ka muuqata marka waxyaabaa looga hadlaya waa cadda labaatan iyo afarta disembar waxaa ku ekaa jadwalkii doorashadu inay xildhibaanadu kusoo gabagaboobaan meesha hadda wax marayan waad ujeedaa yacni ummadda soomaaliyeed kuma qanacsana doorashada socota noocay tahay caalamka kuma qanacsana doorashada siday socot tahay marka waxaa meesha ka socdaa waa aimless waa hopeless waxa weeye ayaa meesha ka socota marka waxaan u malaynayaa waxyaabaha laga hadlay waxaa kaleeto ka mid oo laga wada hadli doono maamul goboleedada ruuxooda waxay ka cagajiidayaan laba deegaan doorasho ka cagajiidayaan hirshabeel oo kaleeto wuxuu doonayaa sida ka muuqata hal deegaan doorasho doonaya kismaayo jubbaland sidoo kaleetay doonaysaa sida hadda garawa ka muuqata ama bot puntlandna sidaas baa muuqata nimanka kaleto odayaashan waxaa laga yaabaa inay quudaraynayaan marka waxaa macquula doodoodu inay noqon doonto maaragtay hal deegaan doorasho in laga dhigo ayagoo u adeegsan doona xagga dhaqaalaha amniga ogaas cabdulaahi shirkan muxuu kuwii hore uga duwan yahay maxaase la filaa in looga hadlo aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo saaxiibaday dooda nagala qaybgalayana waan salaamaya ummadda soomaaliyeed meelay joogto iyo idaacadda v o ana waa salaamaya salaan ka bacdi qodobkaas looga hadlaayo shirkaasi sida uu hadalka aan ka dhadhaminaynay ra-iisul wasaaraha oo isagu hogaaminaya doorashada waxa uu ahaa turxaan bixinta ciladaha cabashooyinka tabashooyinka jira sidii wax xun wax looga sixi lahaa oo farsamada doorashada ay ku socoto iyo jadwalka doorashada yaan u arkaa anigu inay tahay waxaa hadda laga hadlaayo uma arko haddeer in wax ka bedel lagu samayn karo toddobylabaatanki heshiisyadii hore oo lasoo galay oo baarlamaanku ansixiyey in wax badan laga bedeli karo doorashadan hadda waxaa moodaa dadka soomaalida inay ku cusub tahay waxaynu soo marnay doorashooyin noocyo badana kuwaynu soo marnay waxaa ka mid ahaa mid hal oday uu qori jiray xildhibaanka wax lala yaaba maaha hadda haddii mar shan soo baxaan iyo toban soo baxaan iyo dadku hadda sidaan ay ugu kala baalkeynayaan wax waa doorasho dadban oo qalloocan unbaa sida iska hawaad mar haddii lagu yidhahdo waa dadban tahay wejigay doontay yeelan kartaa shan shan bay usoo bixi kartaa labaatan labaatan bay usoo bixi kartaa yacni siday hadda u socoto dadku wayaan arki jirin doorashooyinkii tan ayaan arki jirin hadda socotee kuwii horeba ma ay arki jirin marka tanina waa noocyada qalooca nooc ka mid ah oo hadda socda modelkaani marka hadda wax problem ah weyn anigu hadda uma arko inuu ka qaldan yahay waxaad moodaya anigu u arkaa in maamul goboleedada iyo mas-uuliyiinta qaybe ay danaynayso dhaqaale laga danaynayo doorashadii waxaa la waayey sidii hore looga bartay dhaqaalihii caalamka ku bixin jiray ayaa la waayay marka brograamka la kala danaynaya wuxuu yahay inta laisu yimaado in beesha caalamka dhaqaale la weydiisto saasaan u gartay waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis waa mahadsan tahay xasan kaafi qoyste adiga idaacadda v o a sidoo kale saaxiibadii waa mahadsan yihiin kasoo qaybgala barnaamijkan aniga waxay ila tahay dabcan heshiiska horaa loo gaaray maamul goboleedka iyo dowladda dhexe horey u gaareen waxaan isleeyahay heshiisyadii hore inay wax ka soo noqdeen aan aaminsana aniga waxaan aaminsanahay in deegaan doorashadii hore lagu heshiiyo labada boosishin aha in caqabad ay ka timid waxaana isleeyahay oo aaminsanahay in dhammaan maamul goboleedada kulligood ay ka midaysan yihiin in hal deegaan doorasho doorashada xilligaan haddataan laga dhigo sababaha jira awgood runtii oo ogsoonnaha gedo oo ogsoonnaha qadiyadda beledweyn oo ogsoonnaha haddartaan boosaaso xabad ka socoto deegaanadaasoo dhan waxay dib u celinayaan in dib lagu noqdo deegaan doorashadii dad badan waxay leeyihiin doorashada waa doorasho dadban macnaheeda ma ahan haddii doorasho dadban ay tahay in qaabka ay ku socoto hadeertaan oo la aqoon xilli ay dhammaanayso wax aan la aqoon xilli ay bilaamayaan waa wax aan la aqoon xilli ay dhammaanayaan doorashadan waqti badan ay socotay tii hore laga soo bilaabo aqalka sare oo aan afar bilood dhadhow ay socotay tan oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan ah xilliga ay soconaysa cid taqaana ma lah aniga waxaan aaminsanahay horan aan u sheegay ilaa juun julaay inay doorashadan gaaraysa haddii sidaan ay usii jitanto oo ayna jirin wax didaya ama soo limid garaynaya waqtiga ay doorashada ku socoto maadaama cabasho iyo saluug badan ay ka jiraan qaabka ay doorashooyinka u socdaan ma dhici kartaa in shirka ay isugu imanayaan xukuumadda iyo dowlad goboleedyada wax kabedel lagu sameeyo habraacii doorashada ee awoodda badan siinayay maamul goboleedyada cadow
siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo shacabku qaba wey waa waxay wax ku hagaagi karaan wey qaladka weyn oo la galay waxay ahayd heshiiskii ugu dambeeyey maaragtay madaxda dowlad goboleedada iyo ra-isul wasaaruhu galeen oo doorashada lagu bilaabayay oo boqolkiiba sagaashan in ka badan awoodda gacmaha loo geliyey madaxweynayaasha dowlad goboleedka taasaa waxay sababtay in kuraasta dalka in yar ay taladooda ay ku ururto waxay rabaan ay ka sameeyaan doorashaduna ay noqoto mid testiles ah oo maaragtay wax dhadhan haba yaraata aan lahayn marka su-aasha taagana waxay tahay ninkii hadda fursadda haystay haddii la yidhaahdo awooddaadii dhan ra-iisul wasaaruhuna cod keligiisa uu leehay shirkita tiro badan baa ku hareeraysan in maaragtay arrintaas nimankaas ongolyihin in wax laga bedelo laakiin doorashadu inay hagaagto haddii la rabo oo transparent ay noqoto in la rabo saaxiibayaalkii qaar baa waxay ku doodayaan doorashadu waa dadban tahay waa dadban tahay macnaheedu ma ahan in adiga xur ay kuu tahay xalaal ay kuu tahay inaad xaaraanta aad xalaalaysid marka sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay arrintaas aaday muhiim u tahay waanu midda keliya hoon isleeyahay in nimankaas awooddeeda la dhimo in ay ku suuro geli karto doorasho waktigi wakhti maaragtay dhow kusoo gabagabowda isla markaasna ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamku aan isleeyahay yacni rajo tiro badan ay u abuuri kartaa ogaas haye isla su-aashan awoodda maamul goboleedada in la dhimaa ma dhici karayso waayo waxayan ku dhici karayn habraacay la ansixiyey ee doorashada lagu qabtay ee xildhibaanadu ku soo baxeen xalaal baa mise waa xaaraan waa wax kale laakiin ma la bedeli karaa waa maya lama bedeli karo oo isagii baa lagu shaqeeyey xildhibaanahana lagu doortay xildhibaanadii lagu doortay ayaa maanta bannaanka jooga oo xildhibaano ah waxaa keliya wax lagaga bedeli karaa in doorashadii oo dhan la kansalo habraacii dib baarlamaankii soomaaliya laysugu yeero kabacdina baarlamaanka sharciga dib loogu noqdo doorashadii dadbanayd oo la qaatay baarlamaanka la horgeeyey oo wax laga bedelkiisa halkaa laga soo bedelo kabacdina ay soo hesho sharciyad halkaas unbaa loo aadi karaa tan waxaa lagu dul shaqayn karaa oo keliya waxaa furan wuxuu yahay in lagu dul shaqeeyo nidaamkii habraacii doorashada qalloocnaa wax barbaleen oo hadda weyn oo ka taaganina ma jiro nagu ma arko in hadda sida ay sheegayaan saaxiibada iyo anigu walwal badan kaba qabo deegaan baa lagu qaban waaye iyo haggaa lagu qaban waaye iyo nin toban xum xildhibaan jeclaystay iyo nin kursi jeclaystay iyo nin kursi doonayay wey nidaam ahaan nidaamkii degsanaa ee lagu shaqeeyey sharciyad buu u baahanayaa iyo baarlamaankii in dib loogu noqdo haddii la damcay wax laga bedelo doctor cabdi kulanka soo socda laga yaabaa kulanka marka la isugu yimaado in habraacii hore wax laga bedelo horta waa mahadsanta xasan cid maamul goboleedka awoodooda dhimi kartaa ma jirto ayagaa baawar u leh maamul goboleed hadda wix ka dhacna waa la ogaa intii doorashada ka dhacday kuraas badanana buuq fara badan uu ku wareegsanya oo ma hareeyeen haddaba ani waxaan isleeyahay ma brotokoolaad iyo mujaamalaad in laisku sheego oo la yidhaahdo doorashada habkeeda hala wanaajiyo qaabkaas ha loo sameeyo mase waaqaca iyo wax rasmiga u dhici doona ani ma aaminsani wax habraaca oon ka ahayn deegaan doorashada in laga wada hadli doono ama si dhab ah loo hirgeli doono ma jiraan waa laga yaabaa hadda qudhgeeda ani wax lahuba ma ahan laakiin waa wax suuqa ku jira in deegaan doorashadii haddana waan ka hadalnay deegaan doorashada wax laga bedelo laakiin ismalihi qaabka ay ku socoto doorashada doorashadan waxaa hareeyey musuq maasuq fara badan dad badan ha tartama hadana qof kastaa wuxuu danay doonaa qofka maarata qof gaar danay doonaa taasna macnaheed lama dhihi karo waa doorasho marka laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan waxaa laga bedeli karaa ismalihi brotokoolaad iyo mujaamalaad in laisku sheego way dhici kartaa inta miitin la galo shaah la wada cabo qaabkan wax laga bedelo waa la dhihi karaa laakiin waaqac rasmiga mid wax ka bedela ma aha salaamulahaye nidaamkan hadda aan ka hadlayno oo ka doodayno saaxiibadan ka hadleen waa nidaam laga soo shaqeeyey inuu sidaan ahaado waxaana iskama noqonin cunto lama cuno ilaa la kariyo habkan hadda aan ka hadlayno waa hab laga soo shaqeeyey markay naga diideen doorasho qof iyo cod ah markay diideen in mataqaanaa at least maaragtay hab kale oo nidaamkan la yidhaahdo p r-ka oo proportional representationka ah ay diideen markay biometriga diideen markay afduubteen dowladda dhex fikirkeedii iyo baarlamaankii iyo xisbiyadii ay diideen oy dhaheen awooddan shuqul kuma liidin adinkoo dhan markay ku afduubteen meesha leeda dhuusamareeb oy dhaheen wax walba halkan haddaan annagu naloo yeelin wax kala soconaya gobolka gashmaleed markaas annaga ay nagu noqoto arrintaa bacalash xisbiyada haddaan nahay dhaawaweyn baa naga soo gaaray shacabka soomaaliyana dhaawaweyn baa ka soo gaaray runtii hobles ayaa meeshaa ka soo muuqatay maamul goboleedyada marka maanta jira iyo habkay wax ku socdaan never ever in laga bedelo awoodooda cid dhimi karto ma jirto wax taaban kara male waa untouchable wayna ku shaqaynayaan nidaamkan haddii laga hor imaado oo prime ministerku isku dayo inuu barnaamijkan wax ka bedelo laba arrimood dartood in mataqaanaa awoodooda la dhimo iyo in mataqaanaa habraaca dib loogu noqdo labadaas nooc noqonaysa habraacan dib loogu noqonayo september in dib loogu noqdo ay noqonaysaa waa jiitan kale waa soo bilowgii kow jiidaan ku jiido wax shaqaynaya maaha marka ani waxaan qabaa arrimakan sidooda loo dhaafi doono inkastoo sida saaxiibaday u sheegaan meelaha qaar hadda caqabadaha ka jiro runtii arinta puntland iyo mataqaana meelaha qaar ka jirto caqabadahaas ay culays badan keeni karaan haddana waxaa isleeyahay prime ministerku wuxuu isku dayi karaa oo keliya waxa weeye inuu yidhahdo bal wixii dhacay waa dhacee bal hadda aan dadejin oon si wada jir aan fikirkan u wada qaadano inaan dadejino siday doontaba arrintaa ku socotee xooga isfaham noocaas in la abuuro waa laga yaabaa oo halkaas uu ka soo galo laakiin marnaba ma dhici karto waa untouchable lama taaban karo awoodooda haddii laisku dayaan wax dhan baa baclash isku noqonayo ugaas cabdulaahi sidee u aragtaa tallaabadii xubno ka mida guddiga xallinta khilaafaadka uu xilka uga qaaday ra-iisul wasaaraha islamarkaana uu u magacaabay kuwo kale arrintaas maxay ku soo kordhin kartaa geedisocodka arrimaha doorashooyinka bismillahi raxmaan raxiim wallaahi arintaasi waxay ahayd iska arrin siyaasadeed waxaan u arkayay anigu inay tahay arrin uu ra-iisul wasaaruhu markaa u arkayay maslaxad inuu wax ku qabajiyo krsis badan iyo buuqyo badan oo kaga yimid dhinaca mucaaradka culaysyo badan marka waxaan u arkayay culayskaas inuu yahay wuxuu ku wajahay xaaladdu ku wajahay lama oran karo xaalad sharci iyo wax loo fiirin karo maahan maanta doorashadan maanta jirta soomaaliya mid sharci u ah marjac u ah oo leh oo lagu noqonayo lagu raaci karo habraac sharciyada leh waxaa keliya uu yahay waa doorashada dadban nidaamkan tiimkan waxaan u arkaya anigu marka inay inuu ku qancinayay stakeholderskii oo moral xumo badan iyo masuq maasuq iyo problemo iyo cadaalad daro badan tirsaday dadkii dadkaas marka barnaamijkiisa inuu wejigaas faysefin inuu ugu samaynayay doorashada yaanan ugu arkay doctor cabi horta ra-iisul wasaaruhu asagaa mas-uul ka ah doorashada magac ahaan asagaa ku magacaaban oo qofka ugu sarreeya doorasho lagala xisaabtamaayo waa ra-iisul wasaaraha wax kasta oo ka yimaada oo feedback ka soo noqdana cidda maaragtay mas-uuliyadda koobaad ay ku dhacaysa waa isaga cabasho badan ayaa jirtay mujtamaca soomaaliyeed guud ahaan cid kastoo wax dooranaysa ama cid kastoo la dooranayay qaylaa kasoo yeertay cid kastoo danaynaysa inay maaragtay tomorrow musharax noqoto madaxweyne cid kastoo doonaysa inay musharax libaan noqoto cid kastoo doonaysa inay noqoto saxiixe ama ahayd cid kastoo ergey ahayd buuq fara badanaa jiray ra-iisul wasaaraha responsibilities waxaa ka mid a inuu buuqaas wixii dadkii ka soo noqday inuu xal wax kastoo dhacana xaq maahan laakiin xal inuu keeno waajib ay ku ahayd marka waxaan isleeyahay guddiga ani waxaan isleeyahay guddiga xilka in laga qaado xaq ayayd xilligan la joogo sababo badan awgood kow kuraas dhacday oo ama baydhabo ka dhacday ama dhuusamareeb ka dhacday caqabadii iyo buuqii ka yimid oo ka soo noqday ra-iisul wasaaraha waajib waxaa dushiisa ahayd inuu xaliyo ama tallaabo u qaado tallaabadaas u qaaday xubnaha ku baxay xubnahana markii hore waxaa loo wakiishay inay ummadda soomaaliyeed u garsooraan oo cadaalad ay u sameeyaan intii la samayn karo waana mas-uuliyad amaamala ilahay hortiisa maarata ay ku dhaarteen cabashadii timidna odayaal baa qaylinaya oo dhahaya saxiixyaal baan ahayn waana la ka tegey dad aan ergadii ahayn baa la keena laleeyahay dad baa laga hor istaagaa laleeyahay waajib ay ku eedeen waxaliyo marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay xal kale soo socdana ama guddigan laga fili karo waxay ku xiran tahay guddigu sida u shaqeeyo waa garsoor garsoorkuna waxaa la rabaa inuu cadaala sameeyo ummadda soomaaliyeed waxaa qodobadii heshiiska lagu gala waxaa ka mid ahayd haddii guddigu uu ku fashilmo in ummaddii maarata u garsooro ama ama dacwadii dacwadooda ay shaqi weyso oo loo soo dacwooday waa in waxay ku noqonaysaa maamul goboleedka iyo dowladda federaalk oo ra-iisul wasaarihii uu matalayay waa tahay salaamullah sidee u aragtaa tallaabadii uu ra-iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka kuwo kalena u magacaabay tallaabadaas uu qaadana maxay ka bedelaysaa sidii ay doorashadu ku socotay waxaan filayaa inay saaxiibaday hore u sheegeen ama aan wada ognahay wax la yidhahdo four pointy five iyo doorasho qalloocan iyo doorasho dadban inay tahay waxaa lagu shaqaynaya marka waa qallooc mid ka mid ah qayb qallooca ka mid ah tallaabtaas waxay ahayd qayb qallooca ka mid ah oo runtii lagu qancinayay dadkii cabashada ka timid wayna soo feedbackooda waa laga helo qolooyinkan musharaxiinta mucaaradka la yidhaahdo oo feedbackay ka keeneen waxay positive u arkeen way sheegeen waxay dheen waa ku qanacsana laakiin ma aha mid soomaalida waxay talagalay laba nin kama wada qosliso mid loo wada dhamaa loo wada riyaaqay ma aha laakiin waa qaybbaa riyaaqday maybe in qaladaadka ay galeen guddiga doorashooyinka ay jiraan a b c d wax la dhihi karo oo detail ah detailkooda ma hayno laakiin waxaan isleeyahay qalloocii iyo dadbanaantu qayb ka mid an weytana waa mahadsantahay cadow horta saddex arrin meesha taalla mid waxaa weeye ra-iisul wasaaruhu marka horeeta dikreetu ku magacaabay wuuna ka qaadi karaa marka taas horta sharciyan waa saas midda kaleeto faa'iidana way leedahay khasaarana waa ka muuqdaa khasaaro waxaa weeye kuraastii horey loo boobay in warkooda meeshaas uu ku ekaado oo wixii hadda ka dambeeya oon ay fursad siinayso khasaaradeedu taas wey faa'iidadeedu waxaa weeye laba arrin in shacabkii iyo iyo adduunkaba la tuso wixii meesha ka socday oo boobka ahay iyo ciddii maaragtay ka shaqaynaysay in tilaabo ra-iisul wasaaruhu qaadana way tusinaysaa laakiin aniga su-aal kaleetaa meesha keeni lahaa guddiga khilaafaadku in ayagu intay wax baaraan ay go-aan gaaraan ruuxooda marka hore taa fara ku gudmeen waxay aniga ila ahayd inay guddigu baaritaan ay sameeyaan labada dhinac oo wax tabanaysa ay baaritaan ka sameeyaan say wax u dhaceen baaritaan ka sameeyaan markaasna fikirkooda ku darsadaan maxkamada loo gudbiyo maxkamadduna ay go-aan ku soo saarto cidda kursigaas ku guulaysatay iyo haddaan la guulaysan iyo haddii lagu laabanayo iyo say wax u dhaceen marka waxaan leeyahay horta saasay ku fiicnaan maxay ka bedelaysaa arrimaha socda horta soomaalida waxay tiraahdaa markay ceelalihii heshiiso ayay xoolo biyo cabaan marka dadkan dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada ah iyo ra-isul wasaaruhu markay ku heshiiyaan doorashadu qaabkii u soconaysa iyo wixii qaldan iyo waxaa saxan ayaa guddigan ama khilaafaad ha noqdo ama guddi kaleto doorashooyinka ha noqdo ay wax qaban karaan laakiin sida cad waxay tahay guddiganu mar kasta ma madax bannaana waxa weeye wuxuu ku shaqeeyaa xafiisyadii laga magacaabay iyo cidda awoodda lahu u shaqeeya maahane aragti madax bannaan kuma shaqeeyo marka waxaan islaahay un waa un tilaabo la qaaday oo dadka la tusayo iyo waxayna socdaan la tusayo lakin waxaan islaahay wax weyn ay soo kordhinaan ma jirto laakiin farsamahaan arrin maaragtay macquulahay ina muuqato dhegaystayaal intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno waxyaabaha la filayo inay ka soo baxaan shirka lagu wado in toddobiiy labaatanka bishan ay golaha wadatashiga qaran ku yeeshaan magaalada muqdisho iyo habka lagu turxaan bixin karo madmadowga ka jira arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cadow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya aan usoo laabtay barnaamijka doctor caabi marka la eego inta badan doorashooyinkii maalmihii ugu dambeeyey qabsoomay waxaa muuqanayay in kuraasta qaar aan loo gelin tartan adag oo ay jireen wax loogu yeero manxiis ama qof tanasur u samaynaya qofkii uu la tartamayey arrintaasi dhibaato intee la eg ayay ku keeni kartaa habsami u socodka doorashooyinka guud ahaan walaal soomaaliya doorashada ka dhacaysa masna maamul goleeda xitaa culeysku iskugu mid maahan gobolka banaadir kuraasta ka dhacaysa xataa isku culeys ma ahan waxaad arkaysaa kursi culeys fara badan uu ka jiro kursiga culeyskiisa uu yaryahay laakiin arrinta malxiiska waa arrin boog ah runtii oo ku taala doorashada waana arrin la raba in laga gudbo oo doorashadan waxaa la rabaa inay u dhacdo hab furan oo xor ah oo xalaal ah cid kasta oo daawanaysa iyo cid kastaoo ka qayb gashana ay ku qanci karto waa ogsoon tahay doorashadan way daahday iyadoo daahda haddana hadday soo baxaan wax aan doorasho akayn ama qof aan runtii aan mudnayn hadduu kusoo baxo ama sidii la rabay aan doorashada u gelin waa boog doorashada ku taala marka waxaan qabaa arrintaas waxaa loo gudbi karaa mas-uuliyad in la iska saaro guddiyada doorashada mas-uuliyad iska saaraan innaga waxaan u aragnaa aniga dad wax badana qiimaynan runtii doorashadan waa la socday waxay qiimayn waxay ku tusee qof malxiis khafiif oo fudud oo isla markii iska tanaasulaya macnaheedu qof baag ab adag haysta ama dowladda federaalka ka haysto ama cid kale ha ka haysto ama guddiyada doorashada ha ka haysto marka waxaan aniga rabaa in laga gudbo malxiiska loo gudbo doorasho xor ah furan loo tartami karo qof kasta uu ka qaybgeli karo natiijadina uu qanci karo aada umahadsantahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah marka la eego inta badan doorashooyinkii maalmihii ugu dambeeyey qabsoomay waxaa muuqanaya in kuraasta qaar aan loo gelin tartan adag arrintaas dhibaato intee laeg ayay ku keeni kartaa habsami u socodka doorashooyinka iyo in la helo xildhibaano taya leh oo ummadda u adeega aad baad mahadsan tahay xasan kaafi waxaan kuu sheegayaa horta nidaamkan isaga manxiiska manxiis baa ka horreeyey waxaa ka horreeyey manxiiskii doorashada dadbane qalloocan ee ka ahaa ayaa ka horreeyey kaasaa manxiis ah isagaa manxiis ah horta manxiiskan kaasaa ka horreeyey kaa waxaa wada qaatay guddiga maxaliyada maamul goboleedyada iyo iyo iyo dowladdii oo la qasbay ayaa isku raacay iyo haddii ilaahay ku horreyn dadkii dalabka keenay in manxiiska uu noqdo noocan ku soo baxo waxaa dalbaday mas-uuliyiintii tartanka ku jiray mucaaradka la yidhaahdo ayaa ku qancay in ay noocaan manxiiska noocan ah inuu dhasho ayagaa keenay oo ku raacay oo awoodda siiyey maamul goboleedyada oo backab u noqday so that marka mar hadday saan tahay kursigan waxaa iskale beel beesha iskale hadday laba ruux soo bandhigaan ay keensadaan oy dhahaan kanna sambol ha noo noqdo kanna waa kaan isku raacsan hadday dhahaan bacdama aan la ogoleyn in hal qof keligii soo istaago had kursigan kursigii reerunbaa qaadan lahaa muhiimadda laga leeyana waa inu xildhibaan soo baxo wax kaloo meesha laga leeya ma jirto marka anigu waxaan qabaa wax caqabada iyo cuduroo weyn oo meesha ka muuqdo laga raadinayo ma jirto waxaan qabaa manxiiskeeda ha ku socoto ha la helo xildhibaan soo baxa taasaan anigu aaminsan aansiiyo cadow xasangeef waxaan u arkaa nasiib darro marka waxaan isleehay maamulkii awooddii oo dowlad goboleedada gacanta loo geliyey in maaragtay ay sabab u tahay in malxiis iyo shaksi jecle soo yimaado xildhibaanka soo baxaya marka tayada u yeela doono dalka muxuu kusoo kordhin doonaa maaragtay deegaan doorashadiisa kalsooni ma ka haystaa waa maya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa soo bixi doona xildhibaan aan matalaa dadkiisa aan ka haysanin maaragtay quality iyo taya aan lahayn waxaa ka dhalan kara dagaal sokeeya marka waxaan isleehay arrintaas waa arrin maaragtay khasaaro weyn dalka ku ah dalka abaaro ku jira xildhibaanka soo bixi kara iyo doorashada fududaataa waxa weeye dalkan iyo dadkii wax u taraysa marka waxaan isleehay waa arrintaas arrin aad u xun waaye ugaas cabdullah maxay kula tahay in kuraasta qaar aan tartan adag loo gelin horta arrintaasi waa arrin jirta weeye oo waxay ka mid tahay dhibaatooyinka hadda doorashadii intaynu arkaynay waxyaabihii ugu dhibka badnaa ee dadku bulshadu ay niyadjabka uga muujishay doorashada bay ka mid tahay qodobkaas waxa wax looga qaban karay wuxuu ahaa in markii la samaynayo habraaca sharciga tartamaha tartan mar haddaad maqasho la yidhahdo doorashada waa lagu tartamaya labada qof waa inay tartama kuraastu waa kala awood badan tahay waxaa laga yaabaa kursi inuu ka dhib badan yahay kuraasta kale oo ragga ku tartamaya ay kala miisaan ay culis badan yahay kursina wuu fududaan karaa taas waa iska normal wax dhaca laakiin tan malxiiska oo qofkii waa tanaasulaya qofka keenso adigu qof keenso meeshii oo malxiiska oo adigu la imow oo senataradii iyo waagi dhoweed ay maamul goboleedadu sameeyeen waxaanu u daynaynaa oo keliya waxaanay doorashada qaloocan uun dhibaata ka jirta waanu u daynaynaa iyada iyo waxyaabaha ay wadato broblemaadkeeda iyo qayb ka tahay waxaa keliya lagu sixi karaa wuxuu yahay haddii odayaashu hadday damcaan inay saxaan oo isu yimaadaan way sixi karaan oo tartamaha kursi kasta waxaa la raacinayaa qodob ah in kursi walba lagu tartamo laba qof iyo wixii ka badan ay ku tartanto ku tartanto mar haddii la dhaho oo la qoro macnaheedu waa tanaasulay hadduu yidhahdo waa in qof la tartamo la keenaa laakiin qofkii la tartami lahaa baa la celinayaa qof malxiisana waa la soo qaadaya waa broblem ka socda marka hogaanka kuraasta daadihinaya taasna waxaa laga sixi karaa keliya hadduu markii madasha la isugu yimaado waxaan kaloo ku celinaya isla doorashadan hadda saaxiibaday aad uga hadleen nimankan maamul goboleedada awoodda la siiyey waxaynu soo marnay ti imbigati waloreskii nimankii dagaalka soomaaliya ayaa hadda ka hor waxaa la siiyey awoodda xildhibaanadu baarlamaankay soo xuleen baarlamaanka imbagaati buu ahaa oo iyagaa keenay tii ka horreysana civil societyga lagu soo xulay oo tii cartay tan hadda maanta waxay steylkan marka hadda maanta jiraa waa steyl aynu hore usoo aragnay maaha wax nagu cusub ugaas cabdulaahi sidee jadwalka xal looga gaari karaa
bismi illahi raxmaan raxiim jadwalka xal waa laga gaari karaa waxaa lagu gaari karaa markay isu yimaadaan hadir inay time soo saaraan maalinta oo doorashada hadda maasha ay joogto inta kuraasta dhiman maalin heble in ay sameeyaan maalinta dherlineka u dambaysa maalinkaa wixii ka dambeeya xildhibaanada inaan maamul goboleed xildhibaan laga sugaaya inaysan jirin inay hadir isla saxiixaan isla qaadaan iyagoo isla xildhibaanadu inay ku yimaadaan maalinkaa maalinka way isla cayimi karaan maxay yihiin caqabadaha hortaagan haddaad tirado ilaa iyo maalinkii ay doorashada soomaaliya barnaamijkeeda la bilaabay ilaa iyo maanta isku hal caqabad baa soomaaliya yaa doorashooyinka haysta waa laga warwareegaya dadku wax badan bay ka warwareegayaan caqabadda haysataa waxay tahay saddex madax bay lahayd madax wuxuu ahaa maamul goboleedada oo qaybsanaa oo qayb ka mid yahay ay diidan tahay doorashada in la qabto iyaga oo baag ka helaya nimanka musharaxiintii madaxweynayaasha u sharaxnaa oo markaa nasiib daro aan fahmaynin nimankaas iyo masaalax waxa danaha ay leeyihiin doorashadu meeshay ka dadban tahay waa la yaqaan meesha ay ka lagu xihan tahayna waa la yaqaan sida looga furi karaana waa in la helo awood inta kale ay isku raacdo oo la yidhaahdo doorashadu sidaasay ku dhacaysaa maalinkaasayna dhacaysaa awood bareshargaraysa oo xoog ah oo saarta haddaan la helin sidaan si kasii fog way gaaraysaa waa mahadsantahay doctor cabdicasiis mar koobaad jadwalabadan aan soo sameeyey oktoobar tobankeeda waxaa hadda ka hor bishii hore oktoobar sanadkan waxaa ku qorneed amalaa tobankeeda in la doorto madaxweyne macnaheeda soomaalida waxay tiraa ijiid aan ku jiida waa gacmadaalis arrinkan waa lagu daalay dad badan musharaxiin ayaa xataa dalka isagati inta ku wareereen isdhaheen rag igu yidhi bishii lixaad aan soo noqaynaa bisha toddobaad markii doorashadu si fiican loo gudagalo runtii waana moodaa inay doorashadan ku socoto ilaa bishii lixaad toddobaad in la gaarayo haddii sidan kusii socoto walaal marka heshiis la galayo heshiiskaas waxbaa ka imaanaya xeer ciqaabeedna ma jiro dad gaara hadhowta wixii maaragtay heshiiskaas ka ful waayey lagu qaadayo ma jirin meeshaan obinay iska ahayd waxaana ii muuqata aniga wax laga bedeli karo haba yaraati inaysan jirin sidaasay ku jiitamaysaa ama bisha lixaad hala gaaro ama toddobaad hala gaaro ama agost hala gaaro liannu ma jiraan walaal wax didaaya ma jiraan oo haddii intaas ay gaarto maxaa dhacaya wax heshiis lagu ahaa maba jirinba markii horeba marka waxaan ku tali lahaa war doorashadan dhibaataa sanadkan jirta fara badan oo dalka dhinaga dhan dhammaantiis ka jirta dhibaatadas waa dhibaato abaareed iyo mid coolaadeed colaad iyo abaar waa musiibo ilaahay subxana watacala hanaga qaado marka waxaa la rabaa dadka mas-uuliyiinta ah ilaahay hortiisa kadibna dadka soomaaliyeed hortooda inay dareemaan mas-uuliyadda saaran oo ummaddan ay u naxaan doorashadan jiitamaysa mas-uuliyadda sidoo kale waxay saaran tahay guddiga doorashada iyo maamul goboleedka labadaba in ummaddan dhibaataysan wakhtiga ugu dhow lagu xadido doorashainayso dhacdo inayso doorashadan janawari dhaafin kolley waa dhaaftay haddataan bishii decembre waa dhammaatee in aan at least la gaarin dhammaadka janawari ugu dambayntii xalku muxuu yahay sidayse ku dhici karaan doorasho laysku raacsan yahay dalkan uga dhici kartaa iyadoo weliba wakhtiga la beeqaaminayo aan ku bilaabo cabdiraxmaan xuseen cadow bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan tahay xasan kaafi ani waxay la tahay xalku cad yahay xalku waxa weeye waa dalka doorasho inay ka dhacdo deg dega wey taasoo badbaado u ah ummadda soomaaliyeed taasoo badbaado u ah abaaraha iyo wax ka qabashadooda taasoo badbaado u ah in dagaal sokay uusan dhicin yaa xalku gacanta ugu jiraa alla ka sokay wuxuu gacanta ugu jiraa madaxda dalka oo madaxweynayaasha dowlad goboleedku gacanta ugu jiraa ra-iisul wasaarahu gacanta ugu jiraa madaxweyne cabdulahi maxamed farmaajo wakhtigiisu dhammaaday ayaa xalku gacanta ugu jiraa waxa weeye madaxda waxaa looga baahan yahay marka hadda isku yimaadeen inaysan kala tegin ilaa la helo cidda wixii lagu heshiiyey caqabad ku ah iyo wixii qaban lahaa ani waxaan islahay xalku halkaasu ku jiraa xalku muxuu yahay ugaas cabdulaahi xalku wuxuu ku imaan karaa oo keliya laba qodob kow in la helo breshar caalami ah oo nimankan hogaamiyaasha ah oo maamul goboleedada inay helaan in la saaro breshar labo in loo helo dhaqaale caqabada labaad waa dhaqaale in dhaqaale loo helo oo la yidhahdo dhaqaalaha qaata jadwalka maalintaasaa bilaabaysaan maalintaasaadna dhammaynaysaan labadaas arrimood baanan u arkaa in wax lagu xallin karo iyo iyadoo daacad laga noqdo daacad in laga noqdo in doorashadu ay qabsanto intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cadow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi qoyste ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington